Noocyadan shisha duwan oo laga gado waa raashinka iyo khudaarta suuqyada degmada Garowe iyo weliba lagu dareemayo. Hoosaadhiyo bileerin ugu kooya qiimo raashinka iyadoona lagu guda jaraa bilo barakeysan ee Ramadaanka. Kureeda markii bilowkii bilunga koranka hiya raashinka. Ganacsatadii waliba iyo sheegan in raashinka soonka ka hor uu saqaali yahay haddana hoosaadhiyo ku kooya. Maadaama lagu guda jaraa tumanka dhaxa bulshadana antiyo badan iyo helayana raashin gargaare taasiito oo sababtay in hoosaadhiyo waa ku kooya raashinka.
intii awal ahayd ramadaanka ka hor ee sokorta iyo burka bariiska ma aha waa fiican yihiin een tobankii ee horeba dhammaaday tobankii dhexe baa lagu jiraa marka ramadaan ka hor ee haafka sokorta oo kale waxaa la siinayay ee sideed iyo toban sideed iyo toban iyo bar baa la siinaya hadda waxaa siinaynaa se- toddoba iyo toban iyo bar ee burka waxaa siin jirnay saddex iyo toban laba iyo toban iyo bar baa la siinaya hadda waxaa la siinayaa ee haafkii ee, laba iyo toban baa la siinaya ee haafka bariiska oo kale waxaa la siinayay een lix iyo toban baa la siinaya hadda shan iyo toban baa siinaya maasha allah bishan waa bil barkaysan ee qiimaha waa waa fiican yahay bilihii hore oo ramadaanadii hore oo ee wararka qaar waxaa dhihi jirtay in ee maciishadu zaa'id u kacdo laakiin bishan waa fiican waa fiican tahay oo ramadaanka ah
may hadda raba- rabadaantan kolley waxba ma ekayn hoos dhac mooyee korusa ma socdo ma jiro marka hoos u dhac baa dareemayna rabadaantan maasha allah Een, burka iyo bariiska hadda kolley ee, waagii hore haddii qaal ahaayeen hadda maanta waa raqiis burka oo kale labaatan iyo saddex buu kiishka maraya bariiska oo kale sagaal iyo labaatan buu kiishka maraya maciishada aad baa u jabtay sokorta oo kale soddon iyo afar baa iska maraysa maciishada aad baa u jabtay aanooyin kastada bagaashka oo kale aad baa u jabin hadda maciishad qaali ma jirto marka jawi jawi degan baa lagu soomaya rabadaantan maasha allah maciishada raqiisa lagu soomaya dhinaca kale ayaa weliba qiimo korora ku kooyay khudaarta noocyadiyo shalduwan ah sidii oo sheegeen hano ku mid ee bilaantay khudaarta ka shaqaysadaas iyo walyaabo sababtiya qaraha liinta mooska oo kale waxaasoo dhan kor bay u kacsan yihiin haddii laga baxo qaruhu waa jabaya waa soo degaya maciishada hoos bay degaysaa waa inta rabadaan Een, rabadaan oo inta badan xilliga rabadaanka inta badan xilliga rabadaanka khudaartu way iska qaali way iska qaali Een, marka xogaa khudaartu way yar kacsan tahay hadeer walow suuqu rabadaan tahay suuqada rabadaanka lasoo camiraho hadeer maasha allah meel walba waa camiran tahay suuqu wuu qurux badan yahay Een, xoogaa iska yar qaali baa jira Een, khudaarta dhankeeda arta qaybo ka mida sida qaraha iyo kale oo meelaha kuwa inooga yimaada koonfurta soomaaliya ama gobolada dhexe sida een, qaraha ka mid ah oo cambaha ka mid ah oo waxyaabahaas oo kale hadeer cambaha waagi hore een, calaxab waxaa la gadi jiray bonty seven iyo bonty six iminka waxaa la gadaa een, hal doolar ee, bonty nine bonty nine baa ugu yar marka halkaas ka fahmaysa xoogaa farqiga u dhexeeya Een, qaraha sida oo kale tiya afar doolar iyo afar doolar iyo bar la gadi jiray iminka waxaa la gadaa shan doolar lix doolar toddoba doolar baa la gadaa marka xoogaa halka qaali baa ka jira iminkase beeraheenu aad bay beeraha ee gobolka nugaal iyo guud ahaan puntlandba aad bay usoo kobcayaan nin waxyaaba badan haddana waxaa la keenaa oo bedelay oo booskoodii galay inta gobolada dhexe laga keeno beeraheena kasoo go-a iyo beeraha gobolka nugaal een, ku hareereysan inta alab nugaasha u badan marka een, iyagana waa rajaynayaa inay soo jabin doonto maadaama beeraheena wax badan oo kasoo go-a beera